بسم الله الرحمن الرحيم shabakadda manhaj online waxa ay idinku bishaaraynaysaa oo idiin soo bandhigaysaa muxaadaro aad u qiimo badan oo ku saabsan تxqiiq اlأkuwa اliimaaniya wa asbaab اlkhilaaf bayna اlkhwa xaqiijinta walaaltinimada iimaaniga ah iyo asbaabaha badanaa keensada walaalaha isku manhajka ah ee isku muctaqadka ah inay iska hor yimaadaan oo ay walaaltinimadoodu dhaawacanto waxaa inoo soo jeedinaya ashaykh axmed cabdisalaam aadam axmed iid haddaba waa muxaadaradii iyo ka faa'iidaysi wacan
alxamdu لlh rb اlcaalamiin wالصlaaةu وaلsalaam عlى rasuuli الlah slى اllah عalyh وعlى آlih وصaxbih وslm ama bعd ayuha اlإkhwan fi اllah walaalayaal waxa mawduuceenu uu yahay sida aquuna sheekh moxamed uu tilmaamay taxqiiq اlأkuwa اliimaaniya wa asbaab اlkhilaaf bayna اlkhwa xaqiijinta walaaltinimada iimaaniga ah iyo asbaabaha badanaa keensada walaalaha isku manhajka ah ee isku muctaqadka ah inay iska hor yimaadaan oo ay walaaltinimadoodu dhaawacanto haddaynu si kale u dhignana waa alukhuwa aliimaaniya qawaadix wa muqawiyaat waa walaaltinimada iimaaniga ah xaqiijinteeda uma bacda dalik waxyaabaha qawaadixda ah ee dhaawaca ama waxyeela iyo waxyaabaha xoojiya ee kor u qaada ikhwaanii fi llah haddaynu isweydiino maxaa keensaday mawduuca fi hada alwaqt waxay jawaabtu tahay awalan waxay salafiyiintu ku nool yihiin fi hada azaman gurba waa ghurabaa waa kuwo lagu qariibsanayo sunnada ay ku sugan yihiin waa kuwo lagu qariibsanayo tawxiidka ay ku baaqayaan waa kuwo lagu qariibsanayo manhajka iyo muctaqadka ay ku taagan yihiin maadaama ay gurbada noocaasa ku nool yihiin wa axwaju nnaasi ila altakatufi waltacaawuni walta'aakhi waa dadka ugu baahida badan inay gacmaha isqabsadaan oo wax wada qabsadaan oo walaaloobaan waxaa sababta kale ee min dawaaci almawduuc waxyaabaha u yeedhay ama keensaday mawduucan inaynu soo tarxino ka mid ah takaalubu alacdaa acdaada isku bahaystay midabkay doonaan iyo lownkay doonaan iyo xisbigay doonaan ha ahaadaan waayo waxaa xaqiiqo ah marka ay salafiya timaado iyo manhajka ahlulxaq fahum yarmuunaha can qawsin waaxida qaanse keliya iyo leeb keliyay kusoo wada ganayaan wa kulluhum fii khandaqin waaxid didda hadihi adacwa dhammaantood hal dhufays bay kusoo wada jiraan haddaba waxaa laga yaabaa markay hoos isugu noqdaan in xaalkoodu yahay taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa waxaad moodaysaa inay midaysan yihiin quluubtooduna waa kala jeedaa mashaaribtoodu waa kala duwan tahay manaahijtay xambaarsan yihiin waa kala duwan tahay wa maca dalik markay dacwa salafiya timaado iyaga waxaa jamcinaysa maa'idatun waaxida miis keliya isugu wada imanaya idan maadaama ay jirto takaalubu alacdaa calaa hadihi dacwa oo ay tahay taariikhdaasi taariikh qadiim oo soo jireen ah oon maanta ugub ahayn waxay taasina keensanaysaa ahlulxaq inay gacmaha isqabsadaan sidoo kale xataa laa yashmita bina alacdaa si aan cadowgu idinku wiirsan oo aanay shamaata inoogu dhicin waayo kullamaa ahlulxaq ay walaaloobi waayaan kullamaa ahlulxaq ay iskhilaafaan waxaa ka dhasha midho qadhaadh oo ay ka mid tahay nufrat nnaasi can hadihi adacwa wa shamaatat alacdaa dadkoo dacwaddan xaqa ah ka dida oo yidhaahda low kaanuu calaa xaqin lama ikhtalafuu ma kuwana ahlu xaq ah hadday ahlu xaq yihiin ma iyagu israacaan waxyaabaha imanaya ee keensanaya in dad fara badani dacwaddeenna lagaga didiyo waxaa kaloo dhacaysa in waxa weeyaan lagu laynagu wiirsado walaalayaal waxay markaa asbaabtaas iyo kuwo kalaba keensanaysaa inay ahlu dacwati alxaq ay walaaloobaan waxaa kaloo muhiim ah oo min samiimi dacwatina wa caqiidatina ka mid ah caqiidat lwalaa'i walbaraa yaad xidhiidhinaysaa yaadse ka beri noqonaysaa dadkuna fi lwalaa'i walbaraa'i aqsaam oo isku mid ma aha kuwa mutlaqu lwalaa leh kuwa mutlaqu lbaraa leh kuwa waxa weeyaan yajtamicu fiihim alwalaau walbaraa laakiin waxaa qaacido guud ah in qofku mar kastoo uu yahay ahlu lxaq fawalaa'uhu akbar wa acdam kullamaa qofku uu xaqa usoo dhow yahay walaha iyo walaaltinimada uu kugu leeyahay way ka weyntahay ka kale taasi markaa waxay keensanaysaa in walaalkaaga salafiga ah ee muctaqadka iyo manhajka kula haysta walaaga iyo xuquuqda uu kugu leeyahay inay ka weyn tahay ka kale mana aha taasi xisbiyo waayo dee walaaga macqid lwalaa'i walbaraa waxa lagu gunto walaha iyo baruhu waa xaqa qurban wa bucda dhowaansho iyo dheeraansho marka kullamaa qofku uu usoo dhowaado xaqa dee walaagiisuna waa ka badan yihi kullamaa uu ka fogaadana walaagiisu waa ka yaryahay idan maadaama salafigu uu yahay ka ku taagan manhajkii xaqa ahaa ukhuwada iyo walaaga uu leeyahay waxa weeyaan wuu ka weyn yahay cid kastoo kasoo hadhay waxay kugu yeelan karta xuquuq idan taasi waa ta keensanaysa in walaalaha salafiyiinta ahlulxaq ay walaagooda iyo ukhuwadooda xoojiyaan ikhwaanii fillaah haddaan intaa kaga baxo asbaabta keensatay طarxu hada almawduuc alأkhuwa aliimaaniya asaasuha aladi tanbasiqu canhu wasaaquha aladi taquumu calayh huwa aliimaan walaaltinimada iimaaniga ah asaaska ay ka soo burqanaysa ama ay ka soo unkanto iyo dhudhunka ay ku qotonsanaysaa waa iimaanka falaa ukhuwata xaqiiqiya ila biiimaan walaa iimaan xaqiiqi kaamil ila biukhuwa yacni ukhuwo dhab ah oo dhammaystirani ma jirto ilaa biiimaan oo ukhuwada dhabtiihi waa ta iimaanka ku salaysan iimaan kaamil oo xaqiiqiina ma jiro ilaa biukhuwa oo waxa weeyi kullamaa iimaankaagu uu dhammaystiray oo uu kaamil yahay ukhuwadaaduna waa kaamil waanay dhammaystiranta kullamaa iimaankaagu ay uu nuqsaamo ukhuwadaaduna waa nuqsaamaysa oo ukhuwada iimaaniga ah iyo almaxabatu fi llah korodhkeeda iyo nuqsaanteedu waxay ku kala salaysan tahay cala asaasi aliimaani billahi wa rasuulih waayo asalka maxabada iyo ukhuwada ayaa waxay ka dhalatayba cala asaasi aliimaani billahi waxdah marka kullamaa qawiya iimaanuka billah qawiyad ukhuwatuk mar kastoo iimaankaagu u xoogaysto ukhuwadaada iimaanigiina way la kordhaysaa oo way la kobcaysaa waayo qofkan waxaad kula walaalowdeed ku jeclaatayba waxa weeyi annahu mu'minu billahi wa rasuulih annahu multazimu bilkitaabi wasunna annahu mutamasikun bilwaxyayn waxaad kula walaalowday ead ku jeclaatayba waa calaa hada alasaas marka mar kastoo adiga tamasugaagu uu kordho iimaankaagu uu kordho ukhuwadaada iimaanigiina way la kordhaysaa fahumaa qarinaani mutalaazimaani laa yaftariqaan waa laba mataana un kala tegayn iimaanka dhabta ah iyo ukhuwada iimaaniga ah fahiy takhtalifu kasiira can saa'iri alwalaa'aati alakhawiya alatii tanbani cala asaasi alcirqi aw allawn aw alطaa'ifati aw alwaطan ukhuwada iimaaniga ah in badan bay ka duwantoy kaga soocan tahay xidhiidhada kale iyo walaaltinimada kale ee ku dhisan isirka ama midabka ama jamaacada ama wadanka walaaltinimada wadanka lagu walaaloobo ama kooxda iyo jamaacada ama ururka lagu walaaloobo ama midabka iyo lownka lagu walaaloobo ama wada dhalashada iyo nasabka lagu walaaloobo waxa ka xoogan oo waxa weeyaan ka muhiimsan ta iimaanka la ysugu yimaado lianna haadihi tazuulu wa tilka laa tazuul waayo tan asaasiyaadka kale laysugu yimid way zuulaysa oo waa baaba'aysa laakiin ta asaaska iimaaniga a laysugu yimaadaa laa tazuul ولأن هذه لغير الله وتلك ولأن هذه لغير الله وتلك لله يعني تن أساسياتك كلا أرضك أكس ليسني ولغير الله لكن تعالى أساس الإيمان بالله كس ليسني ولله سدا درتيد أيال ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره زال واضمحل وحي إلهي سبحانه وتعالى dartii loo sameeyey ee ku salaysnaa ilaahay dartii waa xidhiidhayaa waanu daa'imayaa laakiin ilaahay kayrkii wixii loo sameeyey waa zuulayaa waanu baaba'ayaa waxa alla u yidhi jalla sha'nuh innama almu'minuuna ikhwa mu'miniinta unbaa walaalo ah lafdulxasri lafdigaa xasriga faa'iideynaya innama waxa uu tusinayaa ukhuwada dhabta ah in lagu koobay calaa asaasi aliimaan innama almu'minuuna ikhwa ukhuwada dhabta ah ee xaqiiqada ah ee daa'imkee waaraysa waa ta laysugu yimid calaa asaasi aliimaan laakiin asaasiyaadka kale ta ku salaysani cama qariibin tazuul fahadihi hiya ukhuwat اdiini wاliimaan wahiya khayru min ukhuwati nasab tani calaa asaasi aliimaan laysugu yimaadaa waa walaaltinimada diinta iyo iimaanka ku dhisan waanay ka khayr badan tahay ta nasabka iyo wada dhalashada laysugu imanayo waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi fain taabuu waaqaamuu الصalaaة waaatawu الzakaa faikhwanukum fi اddiin yani markii laga warramayo kuwa gaalada ah ee mushrikiinta ah ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxau yidhi hadday toobad keenaan oo waxa ay galeen iyo kufrigooda ka soo noqdaan oo salaada ay oogaan oo zakada ay bixiyaan waa walaaladiinii diinta idinkula walaaloobay faikhwanukum fi اddiin waxay culimmadu halkaa ka qaateen in waxa weeyaan ukhuwada dhabta ah ee diinigii ay tahay deeta waxa weeyaan calaa asaasi aliimaan waxaana aayadda laga fahmayaa fa ikhwaanukum fi ddiin hadday sidaa yeeli waayaan dee falaysuu biikhwaanikum fi ddiin hadday toobad keeni waayaan oo salaada oogi waayaan oo zakada bixin waayaan walaalihiinii diineed ma aha waayo dee waa gaalo walaaltinimada diinigiina waxay ka dhaxaysaa bayna ahli اliimaan walidalik ayaa ibnu cuthaymiin waxau yidhi calayhi raxmat ullah alukhuwat aliimaaniyatu tantafi laa tantafi maca almacaasi wain cadumat wainama tantafi biintifaai aliimaan walaaltinimada iimaaniga ee diinta ku salaysani ma zuusho xataa qofkii macaasi iyo dunuub badan hadduu galabsado wain cadumat haba tiro badata macaasidaasi laakiin waxay ku zuulaysaa oy ku dabar go-aysaa uun marka iimaanka la waayo waayo iimaan bay ku salaysan tahay intuu joogo way joogtaa marka la waayana waa la waayaya laakiin bayna dalika maraatib oo dee way way nuqsaamaysaa way yaraanaysaa way badanaysaa oo ziyaadiya nuqsaaniba waa gelaysaa laakiin inta qofku uu daa'iratuliimaan ku jiro waxa weeyaan ukhuwadii ka wada zuuli maysay iimaaniga ahayd waxaa kaloo rabbi u yidhi jalla sha'nu alakhillaau yawmaidin bacduhum libacdin caduw ila almuttaqiin waxaa alla subxaanahu wa tacaala uu yidhi alakhilaa kuwii saaxiib hoosaadka ahaa khaliilku wuu ka xeel dheeryahay sadiiqa iyo saaxibka iyo wuu ka xeel dheeryay yacni kuwii naf iyo maalba isku hura isku hurayey ee isu bixinayo weeye siday isku jecel yihiin ee maxabadu qalbigooda u dhex gashay waa man takhallalat ilmawadda bayna suwaydaa'i qalbi qofka qalbigaaga galay ee adaad u jeceshahay weeye marka alla wuxuu yidhi kuwii saaxiib hoosaadka ahaa ee aada iyo aadka u saaxiibay ee sidaa u wada socday maalinta qiyaame barhkooda barhka kale col buu u yahay cadow daahiy go-ay wey laakiin alla waxa uu ka soo reebay ila almuttaqiin kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsada mooyaane oo macnaha kuwaas iyagu dee col maaha saaxiibtinimadoodii waa baaqi ilaa qiyaami saaca asheekh cabdiraxmaan naasir asicdi waxau yidhi aayaddaa markuu fasirayey لأن khلتهم ومحبتهم في الدuنيا لغyr اللh فانqلبت يوم القيامة عdاaوة waayo سxبadooda iyo kalgacalkoodii adduunyada ay ku saaxiibeen ay isku jeclaadeen ilaahay غayrkii bay ahayd dabeed markaas waxay isku rogtay maalintii قiyaame cadاawad maxabadii iyo walaaltinimadii ligayr illaahi lagu kulmay fi dunya maalintii qiyaame cadaawad bay isku rogtay ila almuttaqiin waxa uhi sheekhu faina maxabatahum taduumu watatasilu bidawaami man kanat ilmaxabatu liajlih ilaa muttaqiintii mooyaane waayo iyaga maxabadoodu way daa'imaysaa waana xidhiidhaysaa oo waxay u daa'imaysaa daa'imidda uu daa'im yahe uu baaqi noqonaayo waxa weeyaan kii ay dartii isku jeclaadeen oo allaha subxaanah oo maadaama allahay dartii isku jeclaadeenay ku walaaloobeen uu baaqi yahay oo weligii uu daa'imayo oo wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam maadaama uu baaqi yahay sidaa darteed ayaa wixii isaga dartii loo sameeyeyna yabqa ila alabad xataa qiyaami saaca oo ma kala go-ayo walidaalik ukhuwadu inay tahay calaa asaasi aliimaan iyo inay tahay calaa asaasi dunya maxaa lagu kala saaraa waxaa lagu kala saaraa cinda tagayuri الظuruuf waاnqilaabi اlmasaalix marka taqalub iyo tagayur ku dhaco axwaasha iyo duruufta iyo masaalixda dadka ka dhaxaysa ilan dadka adduunye iyo masaalixina way isku keentaa dacwad iyo diinina way isku keentaa markaa qof ay diin iyo dacwadi idinka dhaxayso ayaa arrimo adduunyana aada isugu iman kartaan ra'yi aad ku waafaqday ha noqoto shaqo aada u hayso ama isaguu ku hayo ha noqoto macnaha jawaanib dunyawiya aad ku kulmi kartaan iyadoo wax ka weyn idinka dhexeeyo marka walaaltinimadaadu yacni ikhtibaarkiiyo mixnada ugu culus marka ay la kulmaysaa waa marka axwaashu isbedesho haddii maslaxadii adduunyaheed isugu timaadeen shaqadii baa dhammaan karta waa lagaa cudur daaran karaa wax kalaa dhici karaa markaad adduunye isugu timaadeen waxaad uga baahatay ayaad ka heli waayi kartaa hebelo waxaasan kaaga baahanay markaasuu kaa cudur daaran karaa marka bal markaa ukhuwadaada imtixaan ka qaad markaa dantaadii ka weydo ma maalintaasaad waxa weeyaan u laabaysaa ood odhanaysaa laysa calaa shay ninkii shalay aad madaxa u salaaxaysa mise waxa weeyi diinta iyo dacwadaa kaala weyn oo ujeedadaada dunyawiga ah ka hel ama ha ka helin oo wadaadku sidiisii unbuu ku ahaanaya waxaad ogaataa haddii diinta iyo dacwadda aanay waxba iska bedelin oo arrimo adduunye uuna idin dhex martay arrinta adduunyawigii haddaanay ukhuwadaadii wax ta'hiira ku samayn dee waxay daliil u tahay ukhwadu inay ahayd fowqa almasaalix mid ka sarraysa masaalixda iyo danaha la ysugu iman karo adduunyada laakiin haddii ukhuwadaadu mar alla markii arrin adduunya idin dhex martay iyadiina ay raacday waxay taasi daliil u tahay in masaalixdu ay ahayd fowqa alukhuwa aliimaaniya oo waxaa marka hore lagu jamcin la isugu yimid walow habal loo geliya bilibaasi diin walukhuwa aliimaaniya eh inaanay ahayn ayay daliil u noqonaysa marka calaa kullin yani ukhuwada iimaanigii waa inay noqoto fowqa almasaalix walikhtilaafaati shaksiya qofka haddaad masaa'il isku qabataan ama aada wax isku diidaan ama adduunye aada isku seegtaan ukhuwadii manhajiga ahayd ee muctaqadka ku dhisnayd waa inay ka sarrayso oonay iyadu taaurin waxaa kaloo rasuulku sal allahu alayhi wasalam lahaa waladii nafsii biyadih laa tadkhuluuna aljanata xata tu'minuu walaa tu'minuu xata taxaabuu awalaa adullukum calaa shayin ida facaltumuuhu taxaababtum afshu salaama baynakum waxau rasuulkeena suuban yidhi salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee jannada geli maysaan ilaa aada rumaysaan rumaynna maysaan ilaa aada isjeclaataan ma idin tusaa wax haddaad samaysaan aada isku jeclaanaysaan salaanta dhexdiina ku faafiya wliahmiyat اlukhuwa aliimaaniya qadamaha nabiyu salى اllahu alayhi wasalam calaa kaiiri min almahaam xiina qadima almadiina ahmiyadda iyo makaanada ay ukhuwada iimaanigii leedahay darteed ayaa rasuulku sala allahu alayhi wasalam madiine markuu soo galay yacni arrimo fara badan oo u yaalay wuxuu ka hormariyey alukhuwa aliimaaniya fakana awalu maa bada'a bihi binaa almasjid uma akha bayna alansaari walmuhaajiriin liannaha sababu alquwati wاlnusra rasuulku sala allahu alayhi wasalam wixii ugu horreeyuu ka bilaabay waxay ahayd goobtii cibaadada iyo masjidkii inuu bineeyo uu dhisay dabeed waxa uu walaaleeyey ansaar iyo muhaajiriin waayo ukhuwada iyo walaalnimadu iyada ayaa quwada iyo nusrada keenta fafi صaxiixayni min xadiidi cabdiraxmaan bni cawfi radi allahu canh qaala aakha rasuulu llahi salى allahu alayhi wasalama baynii wa bayna sacd bni rabiic alansaariy xadiidkaa saxiixaynka ku sugan waxa uu yidhi cabdiraxmaan ibni cawf waxa uuna walaaliyey rasuulku aniga iyo walaalkay sacad ibnu rabiic waxa uu yidhi markaa sacad ayaa walaalkii cabdiraxmaan waxa uu ku yidhi ana akharu lansaari maala waxaan ahay ansaar ragga ugu maalka badan baan ku jiraa wa saaqsimu maalii baynii wa baynak xoolahaygana waan inoo qaybinayaa oo waa inoo dhex shatrayn laba nus oo isleeg ayaan inoogu qaybinayaa wa cindii imra'ataan laba haweeno ayaanan qabaaye fandur ilaa acjabihimaa ilayk liuطalliqahaa xataa ida inqadat ciddatuha tasawajtaha wuxuu yidhi laba haweenaanan qabaayo waxaad eegataa bal labadooda ta ku cajabisa si aan kuugu furo oo marka ciddadeedu ay dhammaato aada u guursato cabdiraxmaan ibni cawf muu odhan waa yahay laakiin wuxuu yidhi baaraka allaahu laka fii ahlika wa maalik ilaahay ehelkaaga iyo maalkaagaba ha kuu barakeeya sacadowe suuqay tus dullani cala suuq suuqay tus buu yidhi anaa shaqaysanaye waayo saxaabada rasuulku ridwaan ullaahi calayhim yacni waxay ahaayeen dad dhowrsoon oo su-aasha iyo mas'alada iyo dulligeeda ka dheer oo caraquljabiinkooda iyo dhiidka dhabankooda ku shaqaysta ayay ahaayeen markaa suuqay tus buu yidhi iska hayso haadihi hiya ukhuwat ddiin ukhuwada diiniga ee dhabta ah ee muctabarkee laynaga rabaa maanta taas weeyi wahiy alatii cabara canha nabiyu sala allahu alayhi wasalama biqowlihi liabi bakrin anta akii fi diin illahi wa kitaabih wahiya lii xalaalun cindama khaطba الnabiyu salى اllahu عalayhi waslm caaئiشha waqaala abu bakri inama ana akuuk akhrajahu lbukhaari can curwa ukhuwada diiniga ah waa taa nebigu salى اllahu عalayhi wasalam uu cabiray abu bakrin الsidiiq markuu yidhi walaalkay baa tahay aan ilaahay diintiisa iyo kitaabkiisa ku walaalownay xalaal baana ii tahay caaisha waa markii rasuulku caaisha uu doonay abu bakrna uu yidhi walaalkaa baan ahay ayaa uu yidhi anta akii fi diin illahi wa kitaabih yacni walaalkaygii aanu diinta ku walaalownay ayaa tahay laakiin dee walaaltinimadeenu tii nasabka ee ay igaga xaaraantinimoobaysay waxa weeyaan inataadu ma aha hadihi اlأkuwa hiya alatii cabara canha alansaar bihadihi alafcaali اljamiila ukuwada aynu raadinayno ee mafquudka ka waaqiceenu waatay ansaari ku cabireen afcaashoodii quruxda badnayd waxaa imaamu lbukhaari saxiixiisa uu ku soo saaray kitaabu الtafsir cinda qowlihi tacaalى wayuؤhiruuna calى anfusihim walow kana bihim khasaasa xadiiثu abi hurayra waxa uu yidhi ataa rajulu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama faqaala ya rasuula اllahi asaabani اljahdu nin ayaa rasuulkii ilaahay u yimid markaasuu yihi rasuulkii allow dhibaataa itaabatay oo nin baahi haysaan ahay wan baahanahay faarsala ilىa nisaa'ihi falam yajid cindahuna shayئa rasuulku haweenkiisii intuu u fariin diray ayaa waxba laga soo waayey waa beytkii rasuulka sala allahu alayhi wasalam yacni halkuu adduunyo ka taagnaa ayay tusinaysaa waxba ayaa laga waayey wax nin lagu martigeliyo faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam alaa rajulun yudayifuhu hadihi leyla yarxamuhu allah war nin caawa martigeliyaa maydinku jiraa allah u naxariistee kumaa duco qaadanaya oo caawa ninkaa martigelinaya ayaa nebigu saxaabadiisii ku yidhi ridwaan ullahi calayh faqaama rajulu min alansaar nin ansaariyaa kacay faqaala ana yaa rasuula allah anaa u kacaya buu yihi rasuulkii allow oo martigelinaya fadahaba ilaa ahli ninkii ansaariga ehelkiisii buu tegey faqaala limra'ati dayfu rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam laa tadakhiriihi shay-a wuxuu haweenaydiisii ku yidhi waa dayfkii nebi muxamedi soo raaciyee caawa ninkaa martida inooa waxba ha ka hagranin qaalad wallaahi maa cindii ilaa quutu sibya waxay tidhi wallaahi inaanan hayn caruurta yar cashadoodii mooye wax kale qaala faida araada sibyatu alcashaa fanawimiihim watacaalay faadfi istiraaj wanatwi butuunana alleyla waxau yidhi carruurtu marka ay cashada doonaan seexi faynuuskana baktii inakuna caawa dhexdaynu xidhanaynaa macnaha waxay moodsiinayaan inay la cunayaan lamana cunayaan waxaa faynuuska loo baktiinaya marka wuxuu yidhi inana dhexdaynu xidhanaynaa carruurtana seexi faynuuskana baktii fafacalat may odhan sideed leedahay carruurta oo may ahayn dumarka aakhiru zamaanka ee laga yaabo raggoodu markay diinta iyo khayrka la soo qaadaan inay xagga adduunyada ula kacaan laakiin samcan wa taaca waayo waxay ahayn saalixaatun qaanitaat kuwa rabbigood iyo waxa weeyaan raggoodaba ateeca oo u dhaganugul bay ahaayeen fafacalat sidii bay yeeshay ثuma غada الrajul calى rasuuli الlah ninkii rasuulku ku kallahay subaxii faqaal dabeed rasuulku salى اllahu عalayhi wasalam waxa uu ku yidhi laqad cajiba allahu عaza wajala aw daxika min fulani wafulana faأnzla allahu عaza wajal wayuؤhiruuna calى anfusihim walow kana bihim khasaasa waxa uu rasuulku ku yidhi ninkii ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu la yaabay ama ku qoslay xalay hebel waxa weeyaan hebel iyo heblaayo waxay sameeyeen macnaha waa saniicoodii iyo ficilkoodii waxaad adig iyo ooridaadu aada samayseen xalay ilaahay waa la yaabay ama waa ku qoslay dabeed ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu soo dejiyey hadihi alaaya oo macnaheedu iyo madmuunkeedu uu yahay wayu'hiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa naftooda ayay ka doorbidayaan oo nafaha walaaladood ayay ka hormarinayaan baahiibaha ku sugnaateen iyagoo u baahan idan waa ukhuwo darajo iyo maqaam aada u sarrayse gaadhay marxalat liihaar xad waxa la gaadhay wixii iyadoo loo baahan yahay waxa weeyaan qofku naftiisii naftii walaalkii uu ka hormariyey laakiin cala alaqal haddaad gaadhi weydo martabat liihaar yacni naftaada ha kala bakaylin inaad waxaad naftaada la jeceshahay isagana la jeclaato oonad ka xasdin ama aanad ka xumaanin alukhuwat liimaaniya hiya nicmat min allahi caza wajal yamunu biha calaa man yashaau min cibaadi walaaltinimada iimaanigii adduunye laguma helo waa nicmo ilaahay ku galladaysta ciduu doonay addoommadiisa ka mid ah qaala caza wajal wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatii ikhwaana wakuntum calaa shafaa xufratin min annaar faanqadakum minha waxaa la yidhi subxaana wadkuruu nicmat allahi calaykum waxaad xustaan ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmaduu idinku galladaystay goorma xilli aa ahaydeen col daahii go-ay oo naf iyo maal iyo ubad iyo oori midna aydaan isku bixinayn waa jaahiliyadii hore carabtu qabla alislaam siday ku sugnaayeen naftooda iyo maalkooda iyo ubadkooda iyo ooridooda midna uma nabadgelayn bal xaalkoodu wuxuu ahaa yaakulu lqawiyu daciif ka awoodda lihi kaytaalka daran inuu cuno oo wuxuu doono ku sameeyo marka alla waxa u yihi subxaana waxaad xustaan nicmaduu rabbi idinku galladaystay xilli a ahaydeen col iyo acdaa oo dabeed faallafa bayna quluubikum ilaahay quluubtiina isku soo dumiyey oo idin kulmiyo isku soo dhaweeyey qalbigiinii faasbaxtum binicmatii ikhwaana dabadeed ilaahay nicmadiisii aada ku noqoteen walaalo wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaar idinkoo horena ugu sugnaa naar qarqarkeed ama qarkeeda saaraa oo kuga dhowaa inaad ku dhacdaan oo faanqadakum minha ilaahay idinka badbaadiyey undur qawlahu tacaala binicmatih in ilaahay fadligiisa iyo nicmadiisa ay ku timaado alukhuwatu aliimaaniya wandur qowla allahi caza wajal faallafa bayna quluubikum alquluub liana alquluuba hiya alatii ta'talifu aw taftariq maaha jasadka iyo badanka quluubta ayaa ah ta ama isu imanaysa ama kala tegaysa waxaanad ogaataa in taaliifkaasi yahay ilaahay fadligiisa iyo nicmadiisa laysat bilamwaal low anfaqta ma fi lardi jamiica ma allafta bayna quluubihim walakina allaha allafa baynahum yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu lahaa nebi allow haddaad wax allo waxa dhulka yaalla aad ku bixin lahayd inaad isu keento iskumaad keeni karteen laakiin ilaahay baa qalbiyadooda isku soo dhoweeyey oo rabbi ayaa kulmiyey waayo liana alquluuba bayna usbacayni min asaabici araxmaan yuqallibuha kayfa yashaa alukhuwat aliimaaniya tajcalunaa ka nafsin waaxida xusnan wa faraxa walaaltinimada iimaanigii waxay naga dhigaysaa sidii naf keliya xagga murugada iyo farxadda oo nabigu sal اllahu alayhi wasalam waxa yihi mahalu lmu'miniina fi tawaadihim wataraaxumihim watacaatufihim kamahali اljasad اlwaaxid ida اshtakaa minhu cudwun tadaacaa lahu saa'iru اljasad bالsahri wاlxuma waxau rasuulku yihi sal اllahu alayhi wasalam dadka mu'miniinta ah waxa sifadoodu tahay marka la eego siday isu jecel yihiin ee isugu naxariisanayaan ee ay isugu dabacsan yihiin waa sidii jidh keliya jidhkaasoo haddii xubine ay ka xanuunsato xubin keliyihi jidhka intiisa kale ay soo jeed iyo xumad waxa weeyaan ugu yeedhanayso oo macnaha sida jidhka keliya hadday xubini ka xanuunsato jidhka intii kale xanuunkaasi u saamaynayo ee jasadka qofka keliya shucuurkiisa iyo dareenkiisu u wada socdo ee aanay u suuroobeen dhinacna inuu xanuuno dhinacna fayoobaade ee dareenku caamu u yahay oo u caam yeelayo sidaas oo kale ayaa mu'miniinta lagu shabahay kamahali iljasad lwaaxid sidii jidh keliya waxaa kaloo rasuulku sal اllahu alayhi wasalam u lahaa almuminu lilmumini kalbunyaan yashudu bacduhu bacda washabaka bayna asaabicih ruuxa muminkii ruuxa kale ee muminka ah wuxuu u yahay sidii dhismo barhkiiba barhka kale uu xajinayo oo adkaynayo yani muminku muminka kale wuxuu u yahay sidii dhisme barhkiiba barhka kale uu xajinaayo oo uu adkaynayo oo macnaha dee dhiskaa ama labankaa gidaarkaasi ka dhisan yahay sida midbaka kale u adkaynaya haddii mid laga dhex saaro uu isugu dumaaye aan u kala maarmayn ayaa muminku muminka kale u yahay ikhwanii fi llah nusuusta aynu akriyayno waa nusuus laakiin ma nadari ba mise waa camali waa su-aal sariixa oo qof walba uga baahan jawaab sariixa kullu waaxid way u taallaa qof walba yani xaalkeenu siduu yahay wasfiga uu nebigu ka bixiyey dadka mu'miniinta ama ku sifaysana mise kuma sifaysna walaalayaal waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sifeeyey ruuxa mu'minka ah wasafa allahu lmu'mina nafsa liakhiih ruuxa muuminkii inuu qofka kale mu'minka a naftiisii yahay macnaha waxaa lagaa dhigay adigu inaad walaalkaa naftiisii tahay walaalkaa naftiisii oo kale inaad tahay baa lagaa dhigay macnuhuna waa ka nafsin waaxida un waa sidii naf qura taad iyo ta walaalka inay isku mid yihiin waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi walaa talmizuu anfusakum nafihiina ha ceebaynina qaala sicdi ay laa yacib bacdukum calaa bacd barkiin barka kale yuu ceebayn ilaa an qaala shaykh wasumiya alahu lmu'minu nafsa liakhiihi liana almu'miniina yanbagii an yakunuu haakada xaaluhum kaljasad alwaaxid waxa uu yidhi ruuxa mu'minka ah waxaa lagu magacaabay inuu naftii walaalkii yahay bal hadda eeg oo walaa talmizuu anfusakum lama odhan walaa yalmis bacdukum bacda ama walaa talmizuu ikhwaanakum ilaahay taa ma cabirin laakiin ilaahay wuxuu cabiray walaa talmizuu anfusakum waxaana loo jeedaa walaalkaa ha ceebayninoo ha ku xadgudbin walaalkaagii ayaa naftiisii waxa laga cabiray taadii inay tahay waxay ka dhigan tahay isaga markaad ku xadgudbayso inaad naftaadii ku xadgudubtay waayo naftaadiiyo naftiisa ayaa laga soo qaaday ka nafsin waaxida waa tacbiir baliiqa oo macno aada iyo aada u xeel dheer xambaarsan walaa talmizuu anfusakum waa si aynuu dareenno inaynu nahay ka nafsin waaxida idinku ha isceebaynina baa layidhi ولأنه إذا hmز غyره أوجب للغyر أن yhmزh fykun huوa المتaسبب لذaلiك sidoo kalena dee walaalkii markuu ceebeeyo isagu walaalkiina uu isagiina ceebeeyo waxa uu noqonayaa qof isagii sabab u noqday لcaybi نfسih الأخوة الإيمانية تجclka رحمة بأkيka شhdيdا عlى عadوiك walaaltinimada iimaaniga ee dhabta ah waxay kaa dhigaysaa raxmad iyo naxariis walaalkaa inaad u noqoto cadowgaagana aada ku adkaato muxamadun rasuulu اllah wladiina macahu ashidaau cala lkufaari ruxamaau baynahum waxaa alla u yidhi subxaanah nebi muxamed waa rasuulkii ilaahay ummadan usoo diray kuwa rumeeyey ee raacay ee la socdaana waa kuwo gaalada ku ad adag dhexdoodana isu naxariisto oo isku dabacsan waxaa kaloo alla uu yidhi subxaanah ya ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinih fasawfa yaأti اllahu bqowmi yuxibuhum wayuxibuunah adilat clى اlmuؤminiina acizaة clى اlkafiriin waxaa alla uu ku tilmaamay aayaddaas oo uu yidhi kuwa mu'miniinta ahow ruuxa diintiisa ka noqda ee ridooba waxaa alla uu keeni doonaa oo ku bedelan doonaa qoom kale oo alla uu jecel yahay iyaguna jecel laakiin sifaadkooda maxaa ka mid ah adilati cala almu'miniin acizati cala alkaafiriin inay mu'miniinta u dabacsan yihiin gaaladana ku ad adag yihiin يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة إذا وحق اللفسنان تلا عدو قاقا إيا قالدا وحا الرحمة إيا نحريس تنالي ولا الكاقا حتى لو أخطأ أخوك ما هو الموقف ولا الكا معصوم معها ولا الكا سلفي ما هالسلفي نمدي سيونه معصوم نقضي أن خلط من ويا منهج كان معصوم أه لكن أفراد أنس بشا يقتها waa ka kayrihim min albashar yaclamuun wayajhaluun wayukhtiuun wayusiibuun marka xataa walaalka hadduu khaldamo mal mawqif ma inaad ku faraxtaa farxad iyo reynreyn inaad dareentood ku faraxdo miyay tahay mise waa inaad ka naxdo oo aada mawqifkaaguna noqdo mawqifu nasiixa bal u fiirsa xadiisu jaabir rasuulku sala allahu alayhi wasalam waxa uu lahaa mahalii wamahalukum kamahali rajulin istawqada naara فجعلت الفراش والدواب يقعن فيها وهو يذبهن ذبا فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون من يدي وحو نبي لها صلوات ربي وسلامه عليه waxa aniga tusaalahayga iyo tusaalihiinu uu yahay uun marka maal iyo tusaale loo soo qaato aniga idinku waxaynu isku nahay sidii nin meel cidla'a dab ka shiday oo dabkii markuu baxay uu isla oogsaday ay xasharaadka iyo xayawaankan dabka iyo iftiinka soo eegtaa ee xaydhawooyinta iyo balanbaalista iyo waxyaabahaasi ay gudagaleen inay isku soo tuuraan oo dabkii kusoo daataan ninkaasina uu ka celinaayo waxa uu yihi markaa anigu guntigiinaan naarta kasoo qabanayaa idinna waa iska kay dhufanaysaan waxa uu masalkaa cajiibkae min arwaci alamhila nabigu usoo qaatay sala allahu alayhi wasalam yacni nabigu calayhi afdal salaati wasalaam sida uu uga damqanayay ummadiisa waxa weeyaan macaasidii xumaanta ku dhacaysa iyo mawqifka uu ka qaadanaya ee ah al-inqaad iyo badbaadin waana ta kuwa ambiyada iyo rususha dhaxlay ee warahatlambiyaa inay ku sifoobaan ay tahay waayo qof kastoo mukhaalafada hadyiga nebiga ku dhacaya waa qof naar iskusii tuuraya waayo caaqibada mukhaalafaadka iyo muxarabaadku dee waa ila naar haddaan ilaahay ka cafin ama aanu kasoo noqon qof marka yani dawrkaagu inuu noqdo dawr linqaad waraxma badbaadin iyo naxariis adoo ka xun oo ka tiiraanyoonaya aada kasoo qabato waayo nabiga sal allahu alayhi wasalam waad ogtihiin inta aayaad kusoo aroortay yani dareenka iyo shucuurkiisa siduu ahaa markay rumayn waayeen ay in badanoo waxa weyaan carabta ka midi ay beeniyeen falacalaka baaqicun nafsaka calaa aahaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiidi asafa falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat yani nusuustaas oo dhan waxaa loogu soo dejiyey yacni qoomamada iyo tiiraanyada iyo murugada nebigu uu ka dareemayey dadka khilaafay ayaa lalahaa naftaada ha ku dilin oo qoomama waxa weeyaan naftaada ha ku dhibin waayo adiga xilka ku saarani waa inaad gaadhsiiso ciddii qaadan weydana waxa weeyaan hidaayadooda adiga kuma saara nabigu sala allahu alayhi wasalam kaana raxiiman biummatih waxaad ka garanaysaa mukhaalafaadka agtiisa ka dhaca siduu nebigu u daweyn jiray xadiiث اmujaamici fi ramadaan waad wada garanaysa ninkii maalin ramadaan haweenaydiisa ku dhacay ee nebiga u yimid isagoo aad iyo aad u murugaysan nebigu yani canaan iyo ceebayn iyo xumaan midna uma geysanay intuu aayar soo fadhiisiiyey ayaa dembigii uu galay dawadiisi iyo kafaaradiisii uu ku irshaadiyey oo u baray waad garanaysaan aladi baala fi masjid xadiiث acraabi saxaabadii markay kula boodeen nebigu wuxuu yihi dacuuh iska daayi kaadida ha ku jarine markuu dhammaysta uun ariiquu calaa bawlihi dalwa min ma waad garanaysaan xadiisu mucaawiya alkalaam fi salaa nebigu sala allahu alayhi wasalam ma hiifin mana huruufin markuu salaadii dhammaystay unbuu yihi ina hadihi salaa laa yasluxu fiiha shayun min kalaami nnaas waa kii lahaa wallahi ma ra'aytu qablahu walaa bacdahu axsana minhu tacliima nebi muxamed wallaahi horraysiya dambaysatoona cid ka tacliim wanaagsan ma arag xumaan iyo hiif iyo huruuf iyo dhibaato midna ima geysan laakiin yani wixii aan galay sawaabkiisa iyo sida saxdu ay tahay unbuu igu hanuuniyey idan ahlu sunna waa arxamu lkhalqi bilkhalq wa aclamu lkhalqi bilxaq ahlu sunna waa arxamu lkhalqi lilkhalq khalqiga kuwa ugu naxariista badan ee khalqiga kale ugu raxmada iyo dabacsanaanta badan waana aclamu lkhalqi bilxaq haddana xaqa kuwa ugu cilmiga badan cilmi badnaantooduna waxay dhaxal siisay inay noqdaan arxamu nnaas kuwa dadka ugu raxmada badan ee qofka khaldama raxmad iyo naxariis gefka kaga soo qabanaya waayo hadafkooga ah dadku inay hanuunaan laakiin inay sii habaabaan o halaagsamaan maaha hadafkooda walaalayaal inakoo soo koobkoobayna alukhuwa aliimaaniya qawaadix wa muqawiyaat waxaan si yar sariica u tilmaamayaa bacd almuqawiyaat waxyaabaha xoojiya awooda u yeela ama waxa weeyaan kor u qaada walaaltinimada iimaaniga ah waxaa ka mid ah alxubu fi llah ilaahay dartii oo laysu jeclaado oo waxyaabaha ukhuwada koriye kobciya fi lbukhaari min xadiidi anas inuu nabigu yihi sal اllahu alayhi wasalam halaatu man kuna fiih wajada bihina xalaawat aliimaan waxaa ka mid ah wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah yacni inuu qofka jeclaado isagoon u jeclaanayn ilaahay dartii mooye wax kale sidoo kale rasuulku sal اllahu alayhi wasalam waxa u yihi awhaqu cura liimaan alxubu fi llahi wاlbugdu fi llah guntimaha iimaanku uu ka kooban yahay kuwa ugu ad adag ee ugu muhiimsan waxaa ka mid ah ilaahay darti oo laysu jeclaado iyo alle darti oo laysu naco hada alxadiid saxaahu alalbani fi saxiix ljaamic mujaladka koobaad waxa weeyaan safxada laba kun shan boqol soddon iyo sagaal sidoo kale fi silsilati axaadiidi saxiixa biraqam alf wa sabcamiya wa hamaaniyat wa cishriin waxaa kaloo rasuulku yihi sala allahu alayhi wasalam man axaba lilah waabgada lilah waacطى lilah wamanaca lilah faqad istakmala liimaan waana xadiiu صaxiix fi sunan imaam tirmidiy sheikhu albanina uu ku tasixiyey fi saxiix jaamic wuxuu rasuulku yihi alayhi afضal الsalaatu wasalaam qofka ilaahay dartii wax u jeclaada ilaahay dartii wax u naca ilaahay dartii wax u bixiya ilaahay dartii wax u diida waa qof iimaankiisii dhamaystiray macnaha tasarufaadkaagoo dhan inay noqdaan lilaahi wa fi llah oo haddaad wax bixinayso ilaahay dartii aada u bixiso aanaad u bixin waxa weeyaan xutaamu dunya iyo manaafic dunyawiya haddaad diidayso alle dartii aada u diido aanaad u diidin waxa weeyaan umuur shaksiya haddii aad wax jeclaanayso aad u jeclaata ilaahay dartii haddii aada nacayso cidna ilaahay dartii aada u nacdo waxaa kaloo rasuulku sal allahu alayhi wasalam uu tilmaamay xadiidkii صaxiixaynka min xadiidi abi hurayra sabcaة yudiluhm اllah fi dilihi ywma laa dila ila dilu waxa uu rasuulku salى اllahu alayhi wasalam uu tilmaamay inay ka mid yihiin toddobada maalinta qiyaame loo hadhaynayo laba nin oo ilaahay dartii isu jeclaaday oo ku kulmay kuna kala tegay maxabadii waxaa ka mid ah muqawiyaadka ukhuwada iimaaniga alikhbaaru bilmaxaba jacaylka aada qofka jeceshahay inaad u sheegto waayo nabigu sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihi man axaba akhaahu falyukhbirhu anahu yuxibu qofka cid jeclaada ha u sheego inuu ilaahay dartii u jecel yahay akhrajahu lbukhaari fi ladabi lmufrad nabiguna sal allahu alayhi wasalam mucaad wuxuu ku yidhi wallahi inii la uxibuk markaa qofka oo aada u sheegto inaad ilaahay dartii u jeceshahay qofka aada u sheegtay ilaahay dartii inaad u jeceshahay waa waxyaabaha walaaltinimada xoojiya ishaaraadan ku dhaafo waktigoo dhammaaday aawadii xubu lkhayri liakhiik wa min almuqawiyaat laa yuminu axadukum xata yuxiba liakhiih maa yuxibu linafsih atacaawun mع iخوانiك wa min الmuqawiyaat وتacaawanuu عalى الbiri والتaqوى و fي صaحيiح msلم min xadiiثi abi هurayra man nafsa can muؤmini kurbaة min kurb الdunya nafsa اllahu canhu kurbaة min kurabi yوم القiyamة وman ysra عlى mعsiri ysra اllahu عalayhi fi الdunya والآkhirة وman satara mسلma satrhu اllahu fi الdunya والآkhirة والlahu fi cawni الcabd ma kana الcabdu fi cawni akhiih min alqawaadix waxaanad moodaa hiy اlأdhى والأmr waxaa qawaaxida qawaadixda ama waxyaabaha walaalnimada dhaawaca ka mid ah haddaynu muqawiyaadka intaa ku dhaafno tatabucu cawraati ikhwaani walaalaha cawradoodi iyo ceebtoodood raacraacdo oo tajasus iyo dabagal aad ku samayso muxuu yidhi muxuu sameeyey xarakaadkiisa iyo sakanaadkiisa aad daba gasho waayo laguma diran wamaa ursiluu calayhim xaafidiin walaalka hadduu khaldamo u nasteexe haddii kale adiga baadbaad laguma odhan wixii khayrana ku gacan sii nabigu sal allahu alayhi wasalam wuxuu yihi ya macshara man aamana bilisaanihi walama yadkul liimaanu qalbah laa taktaabu lmuslimiina walaa tatabicuu cawraatihim fainahu man tatabaca cawrata akhiihi tatabaca allahu cawratah waman tatabaca allahu cawratahu yafdaxhu walow fii jawfi beyti akhrajahu abu dawuud fi sunani wasaxahu albani fi saxiix ljaamic nabigu sal allahu alayhi wasalam wuxuu yihi kuwa carabka ka rumeeyey een iimaanku qalbigooda u dhaadhicinow muslimiinta ha xamanina ceebahoodana ha raacraacina waxaa halkaa laga garanayaa yaa macshara man aamana bilisaanihi walamaa yadkhulu liimaanu fii qalbih inay tahay sifa min sifaati lmunaafiqiin walaysa min sifaati lmu'miniin tatabucu cawraati ikhwaanik yacnii xanta walaalahaaga kula manhajkaa kula muctaqadkaa manhajka xaqii salafiyada kula haysta in iyaga lagugu ibtileeyo oo had iyo habeen aad u taagnaato saqadaadkooda iyo dhacdhacooda inaad daba gasho sidii wax adiga lagu yidhi muraaqib u noqo oo shaqadaadu ay taa noqoto waa min sifaati lmunaafiqiin walaysa min sifaati lmu'miniin waayo aslan tatabuca mukalafba kuma tihid cidiba kuma saarin waxaad aragto ee gafa inaad ka toosiso ilawan walaalkaaye wixii kaa qarsoon ee ilaahay u asturayna aanad baadhbaadhin waa baynahu wa bayna rabbihi mawqifka xaqi waa kaas أخي المسلم تورع في القول على إخوانك ليس الورع ورع الفرج والبطن فقط ما حلال ميرتك كعلوشي فرجك كليا waxaa laga yaabaa bacdu الnaas inuu xaaraan cuno inuu ka xalaal meerto waxaa laga yaabaa inuu zinaysto ama faaxisho ku dhaco inuu ka xalaal meerto waxaa laga yaabaa inuu dhiig daadiyo inuu ka xalaal meerto laakiin waxaa laga yaabaa carabkiisu inaanu ka xalaal miiran can acraadi ikhwaani oo siduu doono ugu dhex dabaasho ugu maydho ugu waaberiso ugu gabadhacsado ayaa laga yaaba waxaad ogaataa waraca lagaa doonayaa ayuha alahu salafi maaha waracu lfarji walbaطni faqad lakin waracu lisaan min ahami anwaaci lwarac fatawarac qawlkaaga iyo carabkaaga iyo afkaaga u xalaal meero maanta lagaagama shaki qabo ayuha salafi yani dimaau lmuslimiin wa amwaaluhum yani waxa weeyaan iyo furuujtooda iyo waxyaabahaas sida haalibka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka salafiyiinta waa ka dhowray yani afraaddooda dee ka hadli mayne majmuuc ahaan guud ahaan sida haalibka ah laakiin aafada kale ee farabadatay waa aafat lisaan ood moodaba in laysa calayhi raqiibun walaa shay waxaa ka mid a qawaadixda inakoo iska dedejinayna من القوادح qaadixa labaad intaanan gaadhin walaalka hadduu khaldamo ma huwa alxal muxuu yahay xal ma inaad weynayso daba qaadataa oo xajmiga khadigiisa aad weynayso ma inaad waxa weeyaan nashriso oo aad baab lidaaca wlishaaca gashaa ma huwa alxal alxal unsur akhaaka aaliman aw madluuman walaalkaa u gargaar hadduu gardaran yahay iyo haddii laga gardaran yahay laga gardaran yahayba nabiga sala allahu alayhi wasalam markii la weydiiyey yani markuu madluum yahay waan u nusraynayaa fakayfa ansuruhu aalima wuxuu yihi dee taxjuzu can dulm dulmigaad ka qabanaysaa fadaka nasru waxaa ka mid ah qawaadixda altafriiqu bayna culamaai الsuna wاltacasubu libacdihim bal وتqlid aaraئihm الmkhalifaة lilwaxy bal وإlزam الآakharina bqwlihim hada min alqawaadix waa qodob qodobka ra'iisiga kama wada gaari karo waxaa qawaadixda walaaltinimada iyo waxyaabaha khilaafka bayna اlkhوa keena ka mid ah culamaء الsuna waa culamaؤuna cumuuma ama shaam ha joogaan ama yman ha joogaan ama xarameynka ha joogaan ama masr ha joogaan ama hargeysa ha joogaan ama burca ha joogaan ilan soomaaliya lafteeda culamaa sunaynu leenahay odhan mayno dee laysa fi somaali culamaa soomaaliya lafteeda yani ninba ilaahay qadarka uu cilmiga uga dhigaba dee salafiyiinta soomaaliya lahum culamaa marka waxaan ujeedaa ee culamaau sunna waa culamaauna cumuuman oo u kala tacasubi mayno kala saarsaari mayno yacni meel kastoo ay joogaan haddaba in la kala saaro oo xan yar ama koox ama shan afar inta lagala soo dhex baxo iyaga loo tacasubo iyaga aaraadooda la qalido xataa hadday waxyiga khilaafaan iyaga dadka lagu laazimiyo qowlkooda in la qaato waa waxyaabaha furqada bayna salafiyiin keena waana manhajkii nabawiga ahaa iyo nahjiga salafiga ee sadiidka ah wax khilaafsan waayo sideedaba culimadu sida shaekhulislaam uu kasoo naqliyey ibnu lqayim fii miftaaxi daari sacaada mujaladka koobaad safxada sideetan iyo saddex man faaraqa daliila dalla sabiil walaa daliila ila bima jaaa bihi rasuul qofka waxa weeyi daliilka khilaafa waa qof wadadii ama hanuunkii ka habaabay daliilkuna kuma sugnaado ilaa rasuulku wuxuu la yimid mooyaane sala allahu alayhi wasalam markaa sideedaba horta aqwaalulculamaa isku wada daro akaabirtooda iyo xataa dalabatulcilmiga yani caalimku intuu doono ha leekaade isku wada dar oo horta culimada qowlkoodu laysa bixuja fii xaddi daati bal waxa weeyaan aqwaalulculamaai yuxtaju laha walaa yuxtaju biha iyadaa xujo loo raadiyaayey iyada xujo lagama dhigo bal haddaanay xataa iyagoo dhan hadday isku wada raacaan mas'ale khalad ah aanu hadalkooda xujo noqonayn bal afraad ka mid a haddii la joojiyo bimaqaam qowlkoodu inuu yahay maqaam ulwaxyi oo loo tacasubo maxaad u malaynaysa oo awaamirta kasoo fusha lagu ilzaamiyo abadan taasi waa khata manhajka salafiga ee sadiidka ana ka mid ma ah waayo salafiyadu ma aha xisbiya jadiida mana aha mucaskar awaamir laga soo bixiyo ifcal laa tafcal salafiyadu waa diin llahi rabi اlcaalamiin waana islaamkii saxda ahaa ee nebi moxamed la yimid calayhi afضal الsalaati wasalaam hadal kastoo caalim yidhina mahma calaa wasama falaysa bimuctabar ida khaalafa daliil shaikhu lislaam wuxuu lahaa calayhi raxmat اllah fi lmajmuuc mujaladka labaatanaad safxada boqol lixdan iyo saddex annaasu laa yafsil baynahum الnizac ila kitaabu munazl min الsma wida rudduu ilaa cuquulihim falikulli waaxidin minhum caqlun dadka nisaacooda iyo isqabqabsigooda ma kala saaro kitaab samada ka soo degay mooye haddii cuquushooda loo celiyana dee nin walba caqli buu leeyahy nin walba dhinac buu la kici walaalayaal waxaan sardinayaa biduuni sharxin afar iyo toban sababood oo aan is-idhi markaan eegay waa kuwa ugu badan ee min asbaabi alkhilaafi bayna alikhwa marka insha allahu tacala qofkii si sariica u qoran karaa iska qorto idinkuna waxa weeyaan baxigeeda iyo sharxeeda u noqda waayo qof walba waaqica markuu ku dabaqo wuxuu arki karaa inay tahay asbaab ra'iisiya oo inta badan keenta alkhilaaf bayna salafiyiin waaxid cadamu linsaaf maca almukhaalif yani xataa qofka ku khilaafa ama sunni khilaaf la yimid ha noqdo ama xataa sunni yoanu noqone ila xataa waxaa layna amray inaka xataa kaafirka lama dulmiyo laguma xadgudbo waqatilu ladiina yuqatiluunakum walaa tactaduu walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin calaa anlaa tacdiluu icdilu huwa aqrabu litaqwa xata alkaafir isagoo kaafirah oo lala dagaalamayo haddana in la dulmiyo ama lagu xadgudbo ama been laga sheego muxaram bay naga tahy marka mukhaalifku cumuuman ka aynu usii jeednay muhiimkiina waa khilaafka bayna salafiyiina cadaalad darradu waxyaabaha keena khilaafka cadamu linsaaf maca almukhaalif weligaa khilaafka xajmigiisa ha dhaafin qofka mukhaalifka ana halka uu yaallo ha dhaafin adam inain cadamu tathabuti fi naql cadamu tathabut fi naqli hebel waxaasuu sameeyey cala tuul haddaad markaa fatwo soo saarto bal ka war fatwadu dee shariid iyo kitaabun maahe adoo maqaaxidaa fadhiya marka lagu sheego markaaba haddaad xukun ridoo tahay idan waa sidaa adiga laftaadu dee waad fatwootay soo ma xukun baad riday laakiin ogow xukumku inaanu sahlanayn waa lagu weydiinaya hamoodin unka lais weydiinayo ka caalimka ummaddu u rido kaad halkaa maqaaxida ku riday laftiisa waa laysaga dabayna marka marka wax laguu soo raro sida sharcigaa iska hubiya oo dabagal in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanu halaaثa cadamu tafriiqi bayna almasaa'il اlijtihaadiyati walmasaa'il اlqaطciya inaan laba kala saarin horta waxa ijtihaadigae saa'iqee lagu kala duwanaan karaa andaarta culimada iyo waxa qaciga ee mansuuska in laba ku kala duwanaan karin inaan la kala saarin waa min asbaab alkhilaaf oo waxaa laga yaabaa bacdu nnaas mas'alo yasacu fiiha alkhilaaf ayaa wuxuu dejinayaa mawdica alqaciyaat almansuusati calayha meel aan lagu kala beydhayn hadda culamaa sunna ayaa intaasoo qowla ku leh waxa laga yaabaa oo kaaga daran caalim hebel isagu hadda nafs almas'ala aad leedahay hadduu yidhaahdo wuu ka aamusaya wuu ka haybadaysanaya laakiin aduu haddaad tidhaahdo waxaa laga yaabaa inuu ku xukumo laakiin waxaad ogaataa xukmu llahi wa rasuulih in zayd iyo camar ay u siman yihiin hadduu yahay caalimka ummadda ugu weyn iyo hadduu yahay daalibucilmiga imika bilaabay arbaciinka xukmu llahi wa rasuulih way u siman yihiin oo mas'aladu hiya hiya qaa'ilka lama eegaya qawlkaa la eegaya ma muwaafiq ba mise waa mukhaalif qodobka afraad waxa uu yahay xusnu danni binnafsi wa suu'u danni bilaakhariin in naftaada malo wanaagsan aad ka malaysato waxa weeyaan laguma dhaa laguma dhaamee dhaqaaq waxay soomaalidu odhan jirtay laakiin dadka kale aad tuhunto oo wax alla waxa kayrkaa kaaga yimaadaana maxallu tuhmu ku yaalla adiga waxa kaa soo fulayaana waa ku wada sax qodobka shanaad alcajalatu wa cadamu tarayusi wata'ni degdega iyo ukaadin la-aanta markaaba surcatulqaraarka iyo qacda ka gaadhsiida ta'na wax walbana ka fiirso sita cadamu muraacaati almasaalixi waalmafaasidi fii majaali dacwa inaan la fiirin masaalixda iyo danta iyo dhibkiiyo dheeftu waxay ugu jirta dacwada oo waxa weeyaan ku dhufa mooyaane maxaa dheefay ku jirta aan la isweydiin toddoba cadamu tafriiqi bayna anasixati waaltacyiir ceebaynta qofka in la ceebeeyo oo la daba dhigto iyo nasiixada oon la kala saarin wajanibni nasixata fi ljamaca faina anusxa bayna annaasi nawcun min atawbiikhi laa ardaa samaaca sideed xubu duhuuri nafsi wa hadmu laakhariin adugu inaad muuqato laakin calaa aktaafi ikhwaanik adoo walaalaha garbaha kaga taagan sideed ama sagaalan idhaahdo altacasub libacdi culamaai sunna wtaqliidu lahum tamaaman fulan wixii ka yimaada oo min culamaai sunna waa muqadas oo lama khilaafayo waa bimanzilati lmawaasiin laakiin fulan kale oo min culamaai sunna wixii ka yimaada isaga halkaa iga dhig waan hubsanayaa cashara ilzaamu laakhariina biqowlihim waxa weeyi in culamaau sunna barhkood dadka kale qowlkooda lagu ilzaamiyo bimanzilati daliil iyadoo lakala tafriiqinaayo koob iyo toban xubu dunya walxasad malbuusan bilibaasi taqwa waxaa asbaabu lkhilaafi bayna alikhwa ka mid ah adduunye jacayl iyo xasad oo dharkii alla kacabsiga loo xidhay waxaa laga yaabaa in bacdu nnaas aada isugu timaadaan masaa'il dunyawiya laakiin halkaa berri markuu kaa higaadinayo hadduu hadafkii kaa waayo inuu u dhigo dee libaasu taqwa wadiini walwaraci wadacwa alqaaf adfaadu u xidhayaa qurux badan laakiin fii xaqiiqati lamri markaad daba gasho wax yar baad isku qabateen oo aan diinahayna adduunyaah laba iyo toban alfaraxu bizallaati alaakhariin in farxad la muujiyo markii hebel khaldamo mawqifka sharciga waxaa in la naxo ilan hadafkeenu waa hanuunka dadkee maaha halaagooda marka halkii laga nixi lahaa in lagu farxaba alla ilaah wuu ii galay ii qor qodobkaana waa kaanamaa iilka ku leekay sidai ay odhan jireen waxaa ka mid ah yani waxyaabaha la yskaga hor yimaado sharaasatu طabci wa suu اlkhuluq qofka dabcigiisa adag iyo dhaqankiisa adag iyo diintii u xambaarsanaa inu kala saaray oo kakanaantiisa iyo adeygiisa iyo qalafsanaantiisii iyo dacwaddii u xambaarsanaa ma kala saarayo marka fariq bayna diinika wa dacwatik an waxaan ujeedaa bayna abcika wa diinik wa dacwatik yani abcigaaga iyo dacwadaad xambaarsantahay kala saar oo waxyaabaha qof walba waxbuu leeyahay naqaais buu leeyahay naqaaistaada waa inaanad shaarka dacwada ku dhajin ee aad tidhaahdo tani ana ii gaartay lakin dacwaddii wa taas qodobka ugu dambeeya waxa weeyi oo kuwii hore laftooda soo hoosgelaya daahiratu tasayud watatabbuc watajasus daahirada ugaarsiga iyo dabagalka iminka saacad baan idinla hadlayay kii dabagala dee dhowr shariid buu iga duubi waayo ma odhan karo dee kalaamkaygii wada sax buu ahaa waayo waxa weeyaan dee abalkamaalu ilaa an yakuna lilah yani kamaalka allun baa iskale cismadana kitaabkiisun baa iskale iyo waxyigiisa qof kasta oo la yidhaah waa la dabagelayaa in khalad laga waayo ha eegin ibnu maciin iyo axmed ibnu xambal inoo nabadgeli maayaan haddii la yidhaha la ugaarsado marka calaa kullin daahiratu tasayud wtatabuc waa daahira dakhiila cala dacwa laysat min samiimi dacwa marka waa daahiro yani soo geleeti ku ah dacwada oon asalkeeda ka mid ahayn marka niqaadka afar iyo tobanka ah ayaan u arkay inay yihiin asbaabta ugu badan ee keensata alkhilaaf bayna alikhwa wafaqana allahu jamiica lima yuxibuhu wayardaah wawaqana min asbaabi gadabihi walkhilaaf wsala allahuma waslm cala nabiyina muxamed wcala alihi wasaxbihi waslm walxamdu lilahi rabi alcaalamiin
جزاه الله خير الجزاء إلهي هكابا مريو شيخ أحمديد سيدا وناكسن ايو نغسو جيدية محاضرة قيمها بدن إلهي سبحانه وتعالى هكيل في ميزان حسناته إننا هاي نغو أنفعو أو كوي وحكو ترانسدا الله إنغا يلو ولا ليال لبا كلمدود أو محاضرة شيخة كدبقينا أيان أولن لها شيخ أخوة إيو ولا لنمده aada iyo aad buu inooga warramay nusuustii iyo axaadiistii iyo aqwaashii culimmadaba haddaba waxaan mo waxaan u malaynayaa dee boogteenna waa wada garanaynaayo xagga fulinta nusuustaasoo dhan dhammaanteed waxaa laga yaabaa inaynu wada macnaheeda wada garanayno inaynu khudab iyo muxaadarooyin ku wada aragnay laakiin markay dhaqangelin noqoto inay aada inoogu yar tahay walaalnimadaa laynaga doonaayo inay dhexdeena ka muuqataa inay aada iyo aada inoogu yar tahay walaalayaal waxaa ka mid ah waxyaabaha camali inaynu u fulino inoo tusaale inoogu noqon kara inaynu isbooqanno waxaa laga yaabaa walaalaha salafiyiinta ee inaniba meel dacwadda ka wado inaanu ina ku fikirin wal walaalaha kale mandiqada kale ka wada bal booqoo isa soo barta oo bal dacwadda siday u wadaan soo warso oo bal wixii magaranaysaa kaa dhiman ka soo korarsay khibrada iyagana wixii ka dhiman u soo kordhi booqashadaasi waxay keentaa in lays jeclaado oo lays dhex galo oo lays neef ogolaado ayay keentaa waxaa kaloo ka mid a keenna xanuunsadda in la booqdo waxaa dhacda in rag dhanoo dacwad wada waday uu midkood xanuunsado kadibna laba saddex cisho afar cisho kadib uun la tago la waa ninkii hebel horta baryahan lama arag makhaayadii muu soo fadhiisana ma darsigii muu imane xaguu ka dhacay kadib la toddobaad kadib la ogaado ninkaasi dee inuu dhuliyaal ahaa u xanuunsanayay dee markaa maxay taraysaa axaadiistii iyo aayaadkii aynu haynay mar haddaynan walaalkeen markaynu weynay intaan isweydiinay aynaan odhan war wax ku dhacayba mooye bal gurigii hebelow soo eg oo ninkii war ka keen ama telefoonkiisi garaaca oo ninkaa war ka hela oo aynaan markaa koox koox gurigii u tegin inagoo ajarna doonayna walaalkeenna usoo ducaynayna qalbigiisana macnihii dhisayna oo mooraalka u dhisayna waxa weeyaan waa inaynu aad u noolaynaa oo isku xidhnaanteenna aynu had iyo jeer dad quluubtooda isku xidhan tahay aynu noqonnaa waxaa kaloo ka mid ah inaynu isxaal ogaana de waxa weeyaan haynta adduunyo inaynoma wada taagnaa waxaa laga yaabaa mid baa ma garanaysaa saddexda wakti warwar aan ka qabin midna waxaa laga yaabaa inaanu saddexda waktiba wada helin waxaa laga yaabaa mid baa shindadiisu dhar la ciiraysaa waxaa laga yaabaa mid kale inuu xabadda khamiiska ah intuu bixiyo maydho deetana dib u xidhade marka waxa weeyaan ninka tobanka khamiis lihi hadduu walaalkiisan khamiiska keliya ku dul cadaaday uu ka warhayo soo labiyo saddex umuu tuureen si ay meesha tacaadul usoo baxo oo walaalkiina dee siduu isaguba u labisto u qurux badan yahay isna ugu qurux badnaado waxa weeyaan waxaad moodaa waa taasina waa mid inaga maqan inaynu aada isu xaal ogaano keenna gaajoonaya keenna aradan keenna walbahaar iyo walaac kale ku firan yahay laga yaabaa inuu darsigii qofkii kula joogo ad aragto qofkii on darsigaba magaranaysaa saani ma garanaysaa u jooginoo maskaxiisa maqan tahay maxaa kuu diida marka inaad warsato ood humuumta iyo waxa kusoo xadiray ka fudaydiso ood la taliso oo wixii tala iyo tusaale iyo adin iyo afba aad ku kaalmayn karto aad walaalkaa ku kaalmayso waxa weeyaan waa camali marka waxa weeyaan qofkii wuxuu dareemayaa inuu garab leeyahay inuu walaal leeyahay xagga iimaanka ah ayuu dareemayaa waxaa ka mid a naseexada waxaa aad inoogu badan haddii nin uu safka si fiican inoola wadi waayo oo duruusta iyo muxaadaraadka iyo haddii la kuro in yar uu ka yar dabco in la yidhaahdo orsaga iska dhece dee maxaa ka macnaa dee dacwaddan way soconaysaa kii doonaana ha qabsado kii doonaana ha ka dhaco in la yidhahdo oo ninkii waxay in loo tago oo le war maxaa bilay shubahaadba lagu furay oo qolo kale dabadaaba la helay waxaa dhici karta inuu dee shaydaanba magaranaysaa u qurxiyo inuu duruusta iyo wixba iskaga hadho oo adduunyaba loo qurxiyey waxaa laga yaabaa inuu waxyaabo fara badan maskaxdiisii soo galeen haddaad walaalkaa u tagto ood usoo nasteexayso ood wixii ka soo masaxdo waxaa laga yaabaa inuu halkii safka halku kaagala jiray dacwatu shaaricii muxaadaradii duruustii walaaltinimadii istaakuleyntu inuu safkii sidii kuula buuxiyo laakiin haddii la yidhaahdo or cidna dacwaddani uma joogsanaysa kii iska hadhay isaga iska hadhay ya isaga ayaa iska hadhay dee waxa weya isanu maalinba s iska hadhay u leenahay ayaynu markaa koox yar ama shan qof inaga soo hadhayaan waayo shaydaanku marna ma daalayo mar walba waa inoo heega waa inoo diyaar uma laatiyannahum min bayni aydiihim ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين dhinac walba waa inaga imanaya dhinac walba waa inaga imanaya markaa ragow walaaltinimadaa aad kale inooga warramay waa in lagu dadaala inaynu u bedelno camaliyan oo inteedna meel wada joogta aynu horta marka hore is ogaana kadibna aynu ogaano walaalahayna meelaha kale jooga maxaa ka dhiman oynu booqano oynu soo warsanno haddii waxaa laga yaabaa ragga qaarkood inayna weligoodba iskugu iman meel muxaadarada ka hor waxa laga yaaba ragna inay darafkaa ka wadin dacwad ragna darafkaa ka wadin weligoodna ayna meelba isku aragba ama inay isgaranaynba intayna halkan wada joogto waxa laga yaabaa inta isgaranaysa inay yar tahay dee dadaan isgaranayn oon sunnihii isku garanayn oon haddii la koraya itibaacii isku garanayn oo ayna waxa ay dadka kale iskaga dhow yihiin aan garanayn dee waxba isuma tarayaan marka intaasi waxaan ku dhaafi lahaa waxaa kaloo ka mid da in wax laysu hadiyeeyo waa baab inaga maqan in wax laysu hadiyeeyo tahaadu taxaabu waxa weeyaan in laysu hadiyeeyo oo canjalada naafica laysu hadiyeeyo kitaabka naafica laysu hadiyeeyo haddii la kuriyo dharka laysu hadiyeeyo cumaamadaha laysu hadiyeeyo waka alla wixii waxa weeyaan walaalkaa kale aad kaga farxin karto inaad ku dadaasho laga markaad bacadlaha gasho aad suuqii wax ka soo iibsato inaynan kuma fikirin bal ninkii masaajidkii kusii fadhiyey ama darsigii dhigaayey ama muxaadarada waday waa adigan de adigu laba saddex libaas qaatay tolo isagii maxaad ku tuurtaa ma kitaab yar baa usii qaada u hadiyeysaa ma cumaamad yar baad isagana ugu dartaa waxaad iibsanayso waxa weya inayna maskaxdeennaba kusoo dhicin marka walaalayaal waxa weeyaan taasi aynu ogaano walaaltinimada haddaynan camal u bedelin oy nusuusta aynu akhriyayno inoo ahaato waxa weeyaan dee jafaaf iyo qalbi engeg baa markaa inagu badan doona hadhow tololna dadaan isu damqan baynu noqon doonaa intaan haddaan ku dhaafo waxaynu u gudbaynaa mawduucii labaad ama xiisadii labaad ee ahayd inaynu waa inagaynu yidhi muxaadar dowladan ama kulankan aan iskugu nimid ma aha wuu ka duwan yahay kulamadii hore aynu naqaanay ee ah in muxaadaro meel layskugu yimaado ama dawlad kitaab laysu dhigo waxa weeyaan isasixid iyo istoosin iyo wixii naga dhiman inaynu si fiican dee isu ogaano markaa saa darteed dhinac keliya kama soconaysa waa inaga nidhi dhinaciinana dadkaa dhegaysanaya ee soo xaadiray ee soo ajiibay waxaa laga rabaa iyagana inay dee mushaarako ku yeeshaan musaarakadaasi markaa waxay ku imanaysaa xiisadan oo kale ayaan ugu talagalnay in qof waliba xiisadan aynu u magac bixinay caqabaatun fii ariiqi dacwa waxyaabaha macnihii turaanturada ku ah ama magaranaysaa caqabada iyo ee aynu ka wadi kar lahanay dacwadda ama dacwadeenu ayla dhutinayso inaynu nin waliba inta isweydiino bal qof waliba wixii haya uu soo qoro ayaynu markaa xiisadani ahayd waxaana filaya in hore laydinku sii sheego siaan markii horeba idin sheegay oo nin waliba magaranaysa nin waliba mantiqad matalayaba markii qabanqaabada magaranaysa munaasabadan lagu jiray loo sheego loo yidhi bal wixii caqabad u aragtaan soo qora marka hadda insha allah dhowr nin ayaa safuufka dhex mari ka soo urin waraaqihii qornaa wixii la qoray haddii aan waraaqa la haysan ama iminka in la qoraba laga gaartay oo la doonayana iyadana waa laydinka soo gaarsiin insha allah taasi markaa insha allahu tacaala way noo bilaabmaysaa wax qof walba waxaan ka rabnaa inuu ciddii wax qortay inay soo gudbiso cumaan istaag safka safka dhex mar safkana yaa dhex mari safkana mid ha dhex maro waa la waa qoraal bayn kusoo gudbinaynaa leanna hadal wakti uma hayno haddii aad majmuuca majmuca usoo qorteen iyo xaafad xaafad usoo qorteenna kasi fiican oo waraaqaha inaad soo gudbisaan baa la rabaa wixii waraaq haya uu kusoo qoray waxyaabaha caqabaad ku ah fi dariiqi dacwa in uu soo qoro waxa laga yaaba inaan in badan isweydiinba maxaa idinka xunba ama aynu in badanna ay isweydiinayeen oo cid weydiisaba ay lahaayeen ya ya tani inay soo qoreen baan moodaya marka ruuxaas bay soo qoreen lakin kulli waan ku talagasana inaan waraaqo qaybinay dee isagu koobab lagu mashquuliyeen waxba waan gartay waxaan codsanaynaa qolada idaarada ofiska in waraaqala naga soo siiyo googo-an oo loo qaybiyo ardayda markaa ciddii markaa nin waliba wixii caqabad u arko ciddii waxayse loo dhiibo si ay ugu qoraan gacantana si loo fudaydiyo